kaam daryeel waxa uu ka mid yahay kaamamka ku yaala magaalada dhooble iyo gobolka jubbada hoose kaamkaanaha ayaa waxaa ku nool dad danyaro ah oo ay ka dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen iyagoona soo maciinbiday degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose kaam daryeel ah ayaa waxaa ka jira xaalado bini'aadannimo oo isbiirsaday sida hoyla-aan waxbarasho la-aan xarun caafimaad oo aan ka jirin kaamka iyo arrimo kale haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool kaam daryeel oo la hadlay warbaahinta sanguuni ayaa ka warbixiyey baahiyaha ka jira kaamka iyagoona ka codsaday maamulka iyo hay-adaha samafalka in wax laga qabto baahiyaha ay qabaan kaamkaniyo hay-adaha hadda in badan way yar istaageen si global hay-adda dhahayo marmar laf iyo wax bixisa way jiraan oo bilooyin badan iska maqnaadaanoo marna imaadaan way jiraanoo wax yar aan badneen raashin ay ka helaan sida actis hay-addahan ayadana marka sida baraka dadkii markaa cusub waa imaadaan kaamka kusoo cusub oo ay qoraan way jiraan oo ayada la dawa taagan laakiinse waa baahdooda aad ay weyn tahay labadaasna ma koobi karaan kaamka waxbarasho wax la yidhaahdo ma haystaan hadda ka tag wayso uun dhanka daawada haddii la yidhaahdo caafimaadka ayaa bilooyinka u horeeyana laga yaabaa oo markaa markaa daawo qolo u keenan kaamka dhexdiisa oo ka bixiyaan way jireen ayagana hadda bilooyinkan way goosteen oo marka ma imaadan daawo marka meel oo shan kilomitr afar kilomitr u jirta magaalada daawo u raadsadaan gabadha markay sida marka oo ay dilinto amba dhalmo ay gaarto in marka dadka meesha joogaan taksi iskama bixin karaan isbitaalkana uma dhawe aad uga fogyahay marka waa dhibaato xoogley ku haystaan dhanka caafimaadka nafteeda ay ku jirtaa marka hay-adaha samafalka waxaa baaga u jeedinaya in marka dadka el gaar ay ku hayaan oo loo soo markaa baahdood zaaid u badatay marka in loo soo gaaro markaa caawanaad fiican ay ka helaan magacayda binto cusmaan deerow halkaan kasoo baro kacnay waa gooshaan kasoo baro kacay waa meel ka fiingalo dhahaan kasoo baro kacay marka dhib baa meeshaan i keenay gaajaa i keentay rafaad baa i keenay marka meeshiina hadda ilaaha mahad lehee kaamka laba sannoan deganahaya laba sanno ad waxaa markaa soo kacda inaad hunguri aad cunto ad rumeyshato caleen ad dhanto raashin calooshaada aad u bogto marabtido raashinkiyaaba aan meelka soo saarana aan la'nahay gaajadaas aan ugu dhegan anaka magaaladan unbaa shaqan loo jirsadaan shaqadiina waa la soo waaynaa marna waxaa la soo helaa marna waxaa la soo waaya waa qatooyida u badan